الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waxaynu ku dhex jirnay baabu sunan الفطرة sunayaasha fiطrada baabkii ka waramayey waxaynu sheegnay kalimaة الفطرة in lagu macneeyey الsuنة culimada badankooduna sidaasi ay ku macneeyaan gaar ahaan markay xadiidkan baabka ku qoran ay ku soo aroorto ay sunanu lambiyaa wa ariiqatuhum waxaa kaloo alfitra lagu macneeya addiin waxaa kaloo dhaha alkhilqat lmubtadaa waa abuurka la bilaabay oo mid ka horeeya aanu jirin oo la nooci waxaa se aynu nidhi marka xadiidan kusoo aroorto waxa ugu fiican in la idhaahdo fitradu oo waxa ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu ku beeray ee dabci uu uga dhigay inay sameeyaan waxaasi oo ah inay karaahiyeystaan wixii jidhkooda ku yaalla oo aan quruxda ka mid ahayn iyo karaahiyatu maa fii jasadihi mima huwa laysa min ziinatihi waa qodobo qofku haddii uu sameeyo iyo ficilo haddii uu la yimaado qofku uu dhammaystirmaayo yakmulu biha almaru xataa yakuuna calaa afdali sifaat sifaadka u wanaagsanee qof xagga jidhka uu yeeshana uu ku gaadhayo kuwaasaa la idhaahdaa khisaalu lfitra ama sunan lfitra وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن أبي شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت waxay tidhi قال رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilah وxu uhi cشhر toban min الفطرة abuurka iyo khilqada wanaagsana dhamayska tiro bay ka mid yihiin qasu shaaribi shaarubaha goyntooda waa cفaaءu لxyati garhka sii deyntiisa wasiwaaku cadayashada wastinshaaqu lmaa biyihii in lagu sandaarsado wa qasu ladfaari cidiyihii in la jaro wa qaslu lbaraajimi kala goysyada faraha in la maydho wa natfu libti kilinkilada timaheeda in la rifo wa xalqu lcaanati timaha hoose in la xiiro wa intiqaasu lmaa biyo in lagu istinjoodo yacni wuxuu ujeedaa alistinjaa qaala zakariya wuxuu uhi qaala muscaabu wanasiitu waan ilaabay alcaashirata totobnaad ilaa an takuuna inay ahaato mooyaane almadmada luqluqashada maadaama istinshaaqii la sheegay sandaarsigii la sheegay rawaahu axmedu wamuslimu wاnnasaa'iyu wاtirmidiyu waayo xadiidkan saa arkeysa muslim buu ku jiraa axaadiida bukhaari uu wariyo ama muslim uu wariyana waxaa asalo inay tahay axaadiid saxiixa waxaa laga soo reebaya axaadiida aimada qaarkood ay ku qabsadeen wa hada alxadiid min alaxaadiid alati intuqidat cala alimaami muslim raximah llah axaadiida imaam muslim lagu qabsaday buu xadiidkani uu ka mid yahay aimada markaa ku qabsatayna waxaa ka mid ah alimaamu daara qutni kitaabkiisa la idhaahdo atatabuc walilzaamaat wuxuu tilmaamay markaa xadiidkan inuu yahay xadiid munkara oo daciifa saasoo kale kitaabkiisa alcilal waxaana xadiidkan cileeyey oo daciifiyey muslimha kuba jiraba ee kibaaru laima aimada waaweyn sida alimaamu axmed raximah llahu tacaala wakadalika alimaamu nasaa-i xalahu bilwaqf wuxu uhi waa hadalkani waa hadalkii dalq ibnu xabiib ma hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira muscab ibnu shayba waqad tafarada birafcihi in hadalkii nebiga laga dhigay isaga ayaa la keliyoobay ruwaadda kale waxay wariyeene isaga kaba hiqaysani ama lagaga kalsoonida badaya xadiidkan isagoo mawquufa sulaymaan ataymi iyo abu bishr jacfar ibni iyaas rawى hada الxadيiث can طlq kana yuqaal xadiidka waxay ka wariyeen طalq ibnu xabiib isagoo le kana yuqaal waxaa la odhan jiray wahuma ahbatu min muscab sulaymaan itaymi iyo jacfar ibnu iyaas abu bishr labadaba waa lagaga kalsooni badan yahay muscab ibnu shayba waayo muscab ibnu shayba aimada qaar baa daciifiyey sida imaamu axmed oo kale saaxibu manaakir inuu yahay ayuu sheegay wacadda hada alxadiid min manaakiri xadiidkana waxa uu ku tiriyey axaadiida uu ku khaldamay wakadalika ibnu manda marka xadiidku sanad ahaan waa u daciif laakiin xadiidku wuxuu leeyahay axaadiid kale oo u markhaati furaysa qodobada lagu sheegay dhammaantood axaadiid kale oo saxiixa ayay kusoo arooreen marka laga reebo ghaslu lbaraajim maydhista kala goysyada faraha iyada xadiid saxiixa oo kusoo arooray ma jiro waxaase iyada lafteeda u markhaati furaya cumuumaat اladila addaalati calaa nadaafati albadan adilada guud ee tilmaamaysa jidhka in la nadiifiyo albaraajim aslu lbaraajim waa alcuqad alati takunu fi duhuuri اlasaabic waa laabatooyinkaa faraha xaggooda sare ee buuran ayaa baraajim la yidhaahdaa burjuma ayaa midda qurana la yidhaahdaa waxaa kaloo luqada carbeed ku jira waxa loo yaqaano alrawaajib alrawaajibna waa maa bayna albaraajim alrawaajib waa maa bayna albaraajim waa liidliidka xubinta farta dusheeda sare ku yaala ayaa rawaajib la yidhaahdaa intaa buuranee markaa xubinta dusheeda ana waxaa la yidhaahdaa baraajim baa la yidhaahdaa markaa sababta si gaara loogu sheegay in la maydho waxa weeye waa meel kala goysa jeexjeexyana leh uska markaa uu ku ururi karo walihaada waxaa looga qiyaas qaadanayaa meel meel kasta oo laabata ah ama kala goysa amaba se jeexjeex leh oo uskagu u geli karo xadiidkan qodobada lagu sheegay qaarkood waxaynugu soo mareen afar ka mid waxaynugu soo saddex ka mid waxaynugu soo mareen xadiidkaa hore qasu shaarib iyo natfu libti wa taqliimu ladfaar kuwa kalena axaadiid kale oo qaarkood ay noo soo socdaan ayay ku jiraan baabu lkhitaan haadakani baabu bayaani xukm اlkhitaan ama axkaam اlkhitaan gudniinka axkaamtiisa caddayntii la caddaynayey ayuu baabkani ku saabsan yahay marka alkhitaan waa ficlu lkhaatin oo qofka shaqadaa qabtaa waxa uu qabto ayaa magacaa la yidhaahdaa can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya salى اllahu alayh waslama qaala wuxuu yihi اktatana waa isguday ibraahimu ibraahim khaliil الraxmaan allah raxmaankaa khaliilkiisa ahaa bacdamaa atat calayhi markii uu gaadhay dabadeed amaanuuna sana sideetan sannadood waاkhtatana wuxuu isku guday bilqaduum buu isku guday haddii waxa weeyaan la khafiifiyo waa aalada ama qalabkii uu isticmaalay waana aalatu najaara gudin ama miinshaar baa la odhan karaa bilqaduum haddii la yidhaahna waa ismu makaan waana tuulo ku taalla dhulka ashaam waxaana uu rajaxa alxaafid ibnu xajar macnaha hore oo alqaduum in looga jeedo alaala qalabkii uu isticmaalay inuu magacaa lahaa saasoo kale annawowi raximah llahu tacaala wuxuu yihi alakharu cala اtakfiif wa cala iraadat اlaala kitaabkiisa almajmuuc culimada badankoodu alqaduum waxay akhriyeen isagoon shad lahayn waxaana yidhahdeen waxaa looga jeedaa aaladii uu isticmaalay ama qalabkii uu isticmaalay wakadalika alkhaaabi oo labadoodaba ka horeeyey kitaabkiisa la haha islaaxu khalط اlmuxadithiin qaala ibn اlqayim raximah llah huwa صaxiix alqaduum inay tahay bitakfiif bilaa shad inay tahay loogana jeedo qalabkii uu isticmaalay mutafaqu caleyh ila ana muslima lam yadkur isiniina waxaa wariyey imaamu axmed bukhaariyo muslim laakiin muslim ma sheegin buu ihi sanadada sida saxda alimaam muslim raximah llahu tacaala laftiisu waa sheegay sanadada alkhitaan asalaan wuxuu ka yimi khatana oo macnaheedu yahay qaطaca waxaana looga jeedaa in qofka markaa cawradiisa wax ka mida la jaro taas ayaa khitaan la yidhaahdaa ficilka markaa uu sameeyo qofka wax gudayaa khitaan waa la yidhaahdaa wakadalika mowdicu lkhitaan meesha wax laga jiray lafteedana magaca waa loogu yeedhaa xadiidka saxiixa ku jira waata ku timi ida altaqa alkhitaanaan alkhitaanaan waxaa looga jeedaa mowdicu lkhitaan ama meeshii khitaanka ama gudniinku uu ku dhacay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa nabiy llahi ibraahim waa khaliil raxmaan khaliil raxmaan alkhaliil asalaan waa asadiiq alkhaalis aladii balagat maxabatuhu khilaala alqalb waa ka cid aada u jecel ilaa jacaylkiisu markaa qalbiga si fiican uu galay oo u gaadhay qalbiga baatinkiisa ama guntiisa u dhaadhacay marka nabiy llahi ibraahim maxabada ilaahay subxana wa tacaala u hayay darajada u sareysa ayuu ka gaadhay ilaahayna subxana wa tacaala nebi ibraahim waa jeclaa sida ilaahay qur-aan ku sheegay waittakhada allahu ibraahima khaliila ay jacalahu safwatan low ilaahay wuxuu ka dhigay mid uu doortay oo si gaara uu u jecel yahay nabiy llaahi ibraahim oo khaliil raxmaan ahaa sideetan jir isagoo ah ayuu isguday xadiidkan waxaa daliishaday culimada yihi khitaanku waa waajib waana si ahlucilmigu u badan yihiin rag iyo dumarba waajib buu ku yahay culimada yihi ayaa xadiidkan daliishaday waxaana la isku waafaqay inuu ahaa nabiy llahi ibraahim awalu man ikhtatam qofkii u horeeye isguday inuu ahaa nabiy llaahi ibraahim nebigu wuxuu inoo sheegay inuu isguday ilaahayna subxana wa tacaala wuxuu amray nebi maxamed inuu raaco miladii iyo diintii nebi ibraahim an itabic milata ibraahima xaniifa khitaanku waxaa kaloo uu ka mid yahay shacaa'irta islaamka astaameed diiniyada diineedyada diinta islaamku ay leedahay oo haddii la helo dad meyda oo dhintay oo laga dhex helo qof makhtuun ah iyo kuwa aan makhtuuniin ahayn oon gudnayn kaa gudan ayaa la maydhaya laguna tukanaya waayo astaantii diinta islaamka ayuu wataa ta kale khitaanka ama gudniinku haddaanu waajib ahayn lama jaaza kashfu lcawrati min almakhtuun qofkan la gudaya dee qofka gudaya waxay noqonaysaa cawradiisii inuu marada ka qaado iyo inuu eegaba haddii markaa aanu waajib ahayn sidaasi may banaanaateen in qofka cawradiisii la faydo weliba la eego waxaa kaloo aynu ogsoonnahay khitaanka waxaa ku jira dee qaci qofka jidhkiisii wax ka mida la jaraya marka iilaamu sabiyi wa qaطcu cudwin saliimin min badanihi baa ku jirta in la xanuujiyo ilmi yara ama qofkii la gudaayay oo qeyb caafimaad qabto oo xanuun awgii aan loo jarahayn oo jirhkiisii ka midana la jaro haddaanay waajib ahayn taa lafteeduna may dhacdeen khitaanka markaa ragga iyo dumarka labadaba waajib ayuu ku yahay ka dumarku wuxuu ku dhaboobaya maa yasduqu caleyhi alismu wax allaale wixii magaca qaadan karaa ka ragguna waxa uu ku dhaboobayaa in daboolka la wada jaro sida fuqahaa lislaam ay u badan yihiin axaadiis markaa si cad u amreysa khitaanka ama gudniinka ayaa jirta axaadiidaasi qaar ka mid waa inoo iman doonaan mayse ansixin axaadiidaasi walihaada ayaynu ku gaabsanay xadiidkan abi hureyre ee ka waramaya in nabiy llahi ibraahim uu isguday waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa khitaanku inaanu ku dhacahayn inuu qofku qof weyn uu noqday oo qofku haddii aanu makhtuun ahayn mid gudan ahayn inuu isgudo ayaa waajiba ama qof weyn ba hadduu doonaya ha noqdee waa isku khilaafan culimadu waqtu lkhitaan goorma ayaa wakti u ah gudniinka oo aan la dhaafi la dhaafin karin ma jiro wax daliilo oo xadiday alimaam ibn mundir raximah llahu tacaala wuxuu yidhaahdaa laysa fi lkhitaani nahyun habata walaa liwaqtihi khabaru yurjacu ilayh wakti la diiday oo la yidhi yaan laysgudin ma jirto taa wuxuu ku radinaya culimada qaarkood oo yihi ilmaha yaryo musaabic maalinka toddobaad iyo wixii ka horeeya in la gudaa waa makruuh karaahadaasina wax daliilo ay leedahay ma jirto markuu dhashaba haddii uu xamili karo xaaladiisu munaasib haddii la gudo aanay dhibaato ka soo gaadhahayn waa la gudi karaa wakti daliil saxiixi uu ku soo arooray oo loo noqdo oo loo asteeyey khitaanka ma jirta buu ihi walaa liwaqti khabaru yurjacu ilayhi walaa sunatun tutabac watustacmalu ashyaa cala libaaxa markaa si waa iska mubaaxun wa xagga waktiga marka laga eego wakti waloo la sameeyaba waa banaan yahay walaa yajuusu xadru shayin minha ila bixuja walaa naclamu maca man manaca an yukhtana asabiyu lisabcati ayaamin xuja qolooyinka yidhi caruurta yaryar iyagoo toddoba jira laguma samayn karo wax daliilo ay leeyihiin uma ogin buu yidhi waxaase culimadu ay u badan yihiin ilmaha yar marka la gaadho waktigii salaada uu tukan lahaa uu garaadsado in markaa la gudo si ay dahaaradiisu ay u dhamaystiranto laakiin waktigaa wax waajibinayaa ma jiraan waktigaa laftiisa wax daliilah oo si gaara u waajibinayaa ma jiro وعن سعيد بن جبير قال wuxuu yihi سuئل سuئل بن عabاس عبد لله بن عabاس baa la weydiiyey مثل mن أnت qofkeebaad leekayd xiina qubida رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay markii uu geeriyooday مaعnaa imse jir baad ahy dadkan hadda jooga qofkeebaad isku da-ahaydeen ood ku qiyaasa inaad isku da-ahaydeen qaala wuxuu uhi ana anigu yowmaidin maalinka makhtuunan waxaan ahaa mid gudan wa kaanuu waxay ahaayeen muslimiintii waktigaa joogay laa yakhtinuuna kuwa aan gudin arajula ninka xataa yudrika ilaa uu garaadsado ay xataa yabluga waqt alidraak bal waxaaba la odhan karaa halkan wuxuu uga jeedaa alidraak wuxuu uga jeedaa albuluuq xataa ilaa uu qaan gaadho waayo sida saxiixeynka ku taalla cabdullaahi bnu cabaas radi allahu canhu markii nebigu calayhi salaatu salaam uu dhintay qaangaadh buu ku dhowaa waqad naahaztu lbuluuqa yowmaidin waa kii lahaa maalinkaa qaangaadh baan u dhowaa waktigaasina wuxua wakti geeridii nebigu calayhi salaatu salaam ay soo dhowaatay sidaasi uu lahaa marka ama qaangaadh bu ama qaangaadhka in yar buu ula saaraa rawahu lbukhaari waayo xadiidkani laftiisu wuxuu tilmaamayaa wakti markaa gaara oo loo mucayana oo loo asteeyey gudniinku inaanu jirin laakiinse qofku markuu qaan gaadho ila salaadii baa ku waajibaysa waxaana laga yaabaa dahaaradii khitaanka ama gudniinka la-aantii inaan dhamaystirmin in markaa la gudo marka uu qaan gaadho oo qaangaadhka ugu yaraan aanu la dhaafin وعن بن جurayجi qاal wuxuu yihi أخbirtu waxa layga waramay عan cuثaym بن kulaybi عan أbيه عan jdi أnahu jaءa inuu u yimi ilى النabiyi slى الlaه عليه wasلم faqala uhi qad aslamtu an islaam qaala wuxuu hi alqi canka iska tuur shacra الkfri gaalnimo timaheed iska tuur manaa timihii aada lahayd markaad gaalka ahayd iska tuur manaa iska xir yaqulu wuxuu leeyahay uu ujeedaa xliq xir alqiba macneheedu ixliq uu yahay qaala waahbaranii wuxuu ii sheegay aakharu mid kale oo macahu isaga la socday ana nabiya sala allahu alay wasalam nabigu qaala inuu li aakhara mid kale inuu ku yidhi alqi canka iska iska xiir shacra alkufri timaha kufriga iyo gaalnimada oo timihii aada lahayd markaad gaalka ahayd wakhtatin oo isgud rawahu axmedu wa abu daawuuda xadiidkan waxaa kusoo arooray alamru bilkhitaan amar lays amray isguditaanka wakhtatin waxaana daliishaday culimada yihi markaa khitaanku waa ama gudniinku waa waajib laakiin xadiidku waa daciif oo sanadka intaa uu sheekhu inaga tusay ayaabay ka muuqataa oo shaykhu ibnu jurayj lam yusama ibnu jurayj cidda uu ka warinaya muu magacaabin ukhbirtu buu leeyay waxaa layga warramo o layga sheegay ciddii uga sheegtayna ma sheegin saas oo kale cuhaym iyo aabihii iyo awowgii saddexduba waa majhuuluun waa kuwa aan la garanahayn qof aan la garanahayna xadiid lagama qaato baabu akhdi shaaribi shaarubaha jeristoodu u baabi waa cifaa'i lixyati iyo garhka sii deyntiisa can zayd bni arqamin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yihi man lam yakud qofkaan wax ka jarin min shaaribihi shaarubihiisa falaysa mina anaga naga mid maaha rawaahu axmedu wاnasaa'iyu wاtirmidiy wa qaala xadiidu صaxiix xadiidka waxaa daliishaday culimada yidhi alakdu min ashaarib waa waajib shaarubaha in la jaro waa waajib waana madhabka uu ku tegay ibnu xasm wakadalika aldaahiriya wakadalika ibnu lcarabi horena waa u sheegnay in madhabkaas uu yahay madhabka saxda oo shaarubaha jaristoodu ay waajibtay oo sunno quraan ahayn sida jumhuurtu yidhaahdeen waxaana taa xoojinaya axaadiidta kale ee tirada badan iyadana uu ku soo arooray amar la is-amrayo shaarubaha in la jaro oo ay ka mid yihiin kuwan soo socda wa can abi hurayrata qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam juzu shawaariba shaarubaha jara quseeya wa arkhu lixa garhkana sii daaya khaalifu lmajuusa dabka kuwa caabuda khilaafa rawaahu axmedu wa muslimu almajuus waxay caan ku ahaayeen uu reer faris ahaa inay garhka iska xiraan shaarubana sii daayaan adinku muslimiinta haddii aad tihiin khilaafo shaarubana jara garhkana sii daaya saasuu nebigu calayh isalaatu wasalaam amray wa can ibni cumara can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu uhi khaalifuu khilaafa almushrikiina mushrikiinta wafiruu lixa garhka badiya wa axfu shawaariba shaarubahana jara muttafaqu calayh zaada albukhaariyu bukhaari wuxuu ziyaadiyey wa kaana bnu cumara cabdullaahi bnu cumar wuxa idaa xaja markuu xajiyo aw ictamara ama uu cumraysto qabada wuxuu gacantiisa ku qaban jiray calaa lixyatihi garhkiisa oo saasuu u qaban jiray famaa fadala qabashadaa wixii dheeraad ka noqday halkaa ka soo baxa akhadahu ee qataca waa jari jiray cabdullaahi bnu cumar radia allahu canhu waayo axaadiiani waxay amartay laba arrimood arrinka koobaad waa icfaau lixyati waa sii deynta garhka arrinta labaadna waa ixfaau shawaaribi waa shaarubaha jaristooda haddaynu ta garhka ku horeyno oo sunanulfitrana lagu daray waxay culamaau lislaam isku waafaqeen oo culimo fara badani iswaafaqooda ay ku soo rareen oo ay ku soo naqliyeen على أن حلق جميع اللحية على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز garhka oo dhan in la xiiro oo la muldhiyaa inay xaaraan tahay oo aanay banaanayn oo ay la mid tahay qofka oo jirkiisii wax kamida jaray ama qof kale ka jaray ama ha noolaado ama meyd baa noqdeen culimada soo naqliya waxaa kamid ah ibnu xasm kitaabkiisa maraatib اlijmac sheekhu islaam ibnu taymiyana raximah llahu tacaala arrintaa kagama daba tegin waayo axaadiida tirada badan ee nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay waxay amar ku bixisay garhka in la sii daayo acfuu awfuu arkuu arjuu wafiruu shantaa erey baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu isticmaalay shantubana waxay tusinayaan garhka in la badiyo oo ninka garhkiisa timo badani ay ku yaalaan haddii ilaahay subxana watacaala uu ka soo saaro haddii markaa qofku ti garhkiisii uu xiro oo uu muldhiyo waxba aanu kaga teginba laa qaliila walaa kaiira in yar iyo in badan toona wuxuu noqonayaa qof khilaafay amarada nebiga calayhi salaatu wasalaam kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi majuus khilaafa wakadalika mushrikiinta oo caan ku ahaa garhka inay xiiraan shaarubana sii daayaan wuxuu noqonayaa qof nebi maxamed khilaafay mushrikiinta iyo majuusna waafaqay buu noqonaya khaalif lmushrikiin wafiru lixaa nebi maxamedna waxaa la isku waafaqsan yahay inuu lahaa garh weyn inuu lahaa oo marka salaada uu tukanayo qofka daba taagani dhaqdhaqaaqiisa uu dareemayo markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam qur-aan uu akhriyo oo muslim wuxuu saxiixiisa ku wariyey marka sifadii nebiga calayhi salatu wasalaam saxaabadu ay ka warramayeen annahu kaana kaha lixya inuu ahaa nebigu garh weyn oo cufan mid leh wa fii sunani imaami الnasaa-i kahiira lixya mid timaha garhka kaga yaalla aad ay u badan yihiin inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ahaa ayuu tilmaamay markaa qofka garhkii iska xiira iska muldhiyaa qof nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam khilaafay buu noqonaya arrintaasina waa waa dembi weyn weyi garh markaa maxaa la yidhaahdaa garh waxaa la yidhaahdaa magacan allixya asal ahaan xaguu ka yimi magaca allixya wuxuu ka yimi cadmu lxanak lafta ay ku yaalaan ilkuhu marka lafta wixii tima ka soo baxa iyo lafgareed lafgareedda taa la yidhaahdo intaasi ayaa gadh la yidhaahdaa cunahan iyo wixii ka soo baxaa isagu garhka ka mid maaha laakiin in la yska daa ayaa fiican ee nebigu calayhi salatu wasalaam inuu xiiray lama sheegin waayo taasi waa taa iyadoo garhkii la murdhiyo la xiiraa ma banaana halka wuxuu ku sheegay sheekhu cabdillahi ibnu cumar markuu xajiyo ama uu cumraysto in uu garhkiisa qaban jiray oo qabashada wixii dheeraad ka noqdo deetana uu jari jiray masaladaas waxay keentay hadal ku saabsan hadal ku saabsan haddii qofku garhkiisii timo badan uu kaga tago timo badani ay ku yaallaan oo aanu timihii ka wada jarin oo garhkiisu uu yahay lixya waafira kathiiratu shacr oo amarkaa nebiga u hogaansamo wafiru lixa ah waa garhka badiya timihiisa dhammaystira arju min alirjaa oo macnaa ha xiirina oo ha muldhinina wafiru min alkahra watamaam farabadiya acfu alicfaa oo bimacna alkahra iyaduna xataa idaa cafow ay kahuruu cafa allahu can fulan ay taraka allahu cuquubatahu hadduu u hogaansamo oo garhkiisii timo badan uu kaga tago wax ka mida ma ka jari karaa wax timi garha ka mida ma jari karaa markuu timo badan kaga tegay dabadeed culimada qaarkood waxay yidhaahdeen maya ma banaano taasi waxba lagama jari karo garhku waa in taal haba dheeraadabe shantaa eree nebigu uu ku isticmaalay sii deynta garhka iyo badinta timihiisa arrintaasi markhaati uma noqon karaan marka laga reebo acfu iyadoo laba macno kule fi lugati alcarab bimacna tark iyo bimacna alikhaar ka tegis iyo badin marka iyago waxay qabsadeen macnaha waxay ku fasireen acfu bimacnaa utruku waana macno waxa weeyaan luqada carabeed kelmaddu ay ku le lakin macno labaadna way leedaho bimacnaa akiru ya farabadiya oo afarta eraya kale nebigu calayhi salaatu wasalaam ku isticmaalay garhka waafaqsan culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen yajuusu akhdu shayin minha maca tawfiiriha wa irkhaa'iha garhka wax ka mida waa la jari karaa laakiin goormaa la jari karaa oo marka in badan lagaga tago in loo hogaansamo amarada nebiga calayhi salaatu wasalaam icfaaga xadiida kusoo arooreyna waa bimacnaa yaati bimacna alkahra xataa idaa cafow ay kahuru ilaa ay farabateen marka acfu macnaheedu waa akiru badiya timaha garhka timo badan kaga taga marka hadduu timo badan kaga tago wixii timaha badan dheeraadkaa waa iska jari karaa bay dhah ta kale waa arrin ay sameeyeen cadadu min asaxaaba tiro saxaabada ka mida cabdullahi ibnu cumar sida aad arkeysa lamana odhan karo arrintani xajki iyo cumrada dhexdeeda ayuunbay bannaantay ibnu cabdilbar siduu yidhaha markuu sharaxayo aharka cabdillahi ibnu cumar wuxuu yidhaahdaa wixii xajka dhexdiisa ama cumrada dhexdeeda bannaan low kaana kayra jaa-izin ma jaasa fi lxaj garhka in wax laga jaraaba haddaanay bannaanayn xajka dhexdiisa arrintaasi may banaanaateen walaa fi lcumra cumro dhexeedna may banaanaateen arrintaasi ila wax bannaan un baa la sameeyaa xajka dhexdiisa iyo iyo cumrada waxa weeyaan dhexdeeda wakadalika abu hureyra radi allahu canhu saasuu yeeli jiray waxaanay u badan yihiin gar gar garhku markuu qabdo gaadho qabda un in wax laga goyn karo laakiin inta aanu qabdo gaadhin waxba lagama jari kara bay leeyihin jamaahiir lculamaa ama ahlucilmigu saa ay u badan yihiin minhu imaam malik wa axmed وغيرهم وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بن عبد البر iyo أحد من الصحاaبة oo arinkaa تaxriimiye ama xaaraantimeeyena ma jirto aimo markaa le waxbaba yaan laga jarina waa jira alimaam النawwi baa kamida شharxu muslimka iyo majmuuca labadaba wuxuu ihahdaa والمkhtaaru tarku اللحyة عalى xaaliha وأnlaa yتacaرض لha بتqصير شhayء أصلا وqاla في المجموع والصحيiح كراهة الأخذ minha مطلقا kadalika aimadii casrigan sida sheekh ibnu baas iyo ibn cuthaymiin iyo iyagana saas ayuu madhabkoodu ah calaa kuli xaal marka la eego soomaalida waaba ku yaryahayba qof garhkiisu qabdo uu gaadhaa marka iyagu muranka waaba ka baxsan yihin baa la odhan karaa horta bal qabdo ha gaadho markaasaa laga wada hadli doonaa garhkaagi qabdaba ma gaadhaba haddii gacanta lagu qabto waa ku yaryahay bal ragga halkaa fadhiya iminka baleega garh kale nin garhkiisa ay wax ka soo hadhayan markuu saa u qabto waa ku yaryahayba marka halkii la isku haystay mabaynaan gaadhin ba inagu markaynu gaadhnaa waynu ka hadli doonaa inta ka horeysa garhkaagu garhkii badnaa ma aha garhkaaguna garh badan inuu noqdaa buu nebigu calayh salaatu wasalaam ku amray isagoon badnayn haddaad wax ka jartana nebiga calayh salaatu wasalaam waad khilaaftay oo amarkiisi waad baalmartay ashawaarib nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku isticmaalay maruu ka hadlayey laba ereyoo kala duwan qasu shawaarib markuu ka hadlayay sunan alfitra oo macnuhu noqonayo qusayn af soomaali gaabin riwaayaadka qaarna waxaa ku soo arooray axfu shawaarib ixfaaguna waa in gunta laga maro waxba aan lagaga tegin walihaada culimadu way isku khilaafeen shaaruwa mayaa la gaabinaya mise waa la xiiraya waa la muldhinaya culimada qaarkood waxay qabsadeen riwaayadda odhanaysa qasu shawaarib in shaaruwa markaa la xiiro oo la muldhiyana aada bay u diidi jireen sida imaam malik oo kale culimada qaarkoodna riwaayadda odhanaysa axfu shawaarib sida imaamu axmed oo kale raximah llahu tacaala waxba meesha kagama tegi jirin sida saxdiina waxay tahay jawaazu lamreyn labada arrimoodba inay bannaan yihiin alqasu walixfaa in la gaabiyo oo meeshii wax lagaga tago iyo in la wada xiiro oo la muldhiyo labada arrimoodba waa jaa-is jamcan bayna riwaayati iyadoo riwaayaadka xadiidka la jamcinayo baabu karaahati natfi shayb cirada rifitaankeeda la rifo karaahiyeysiga la karaahiyeysta buu u baabyahay yani ciradu meeshay doonaysaa ku taalla ama madaxa ku taalla ama garhka ama meel kale oo qofka kamid a oo meelii timaa ka jara la yidhi aan ahayn عن عمرو بن شعyب عن أbيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم qال wuxuu hi lا تنتف الشhayبa cirada harifina faإnahu نuur المسلم mسlimka nuurkiisii weyi ma min mسlimiin ma jira mسlim yashiibu ciraysta shaybaة ciro fi اإسlاm iسlaamka dhexdiisa ilaa hadduu jirana kataba اllahu ilaahay waa qora lahu isaga biha sababteed xasanaة أjر buu u qoraa warafacahu kor buu u qaadaa ilaahay muslimkaa ciraystay biha cirada sababteed darajatan darajo waxada canhu ilaahay subxaana watacaala waa ka dhaafaa waa ka ridaa biha sababteed khaiatan gaf iyo dembi uu galay marka xadiidkan waa xadiid صaxiixa walow shahid min xadiidi abi hureyra laa tantufu shayba fainahu nuuru ywma اlqiyaama ciradaa iska rifina waayo qofka muslimka nuur bay utay maalinka qiyama ibnu xibaan baa wariyay bisanadi xasan inta kalena xadiidkan uu kala midi waxaa la mida xadiidka fudaala ibnu cubayd marfuucan ashaybu nuuru fi wajhi muslim ciradu waa nuur ku yaala qofka muslimka wejigiisa faman shaaa falyantuf nuurahu qofkii doonaya nuurkiisa inuu iska rifo de iska rifo ibnu cadiya baa wariyey fi lkamil wakadalika albayhaqi fi shucab fi shucab iimaan isaguna waa saxiix culimaduna waxay u badan yihiin cirada in la yska rifaa inay tahay makruuh waxaana moodaa wallahu aclam taa inay ku dhisayaan waxa lagu sababeeyey waxaa lagu sababeeyey inay tahay nuur dee nuurka qofkii la hadhaya oo sida u fiican kii iska rifaana dee isagunbaa wanaagga isiseejiyey laakiin wax khalad iyo xaaraan kale uu galay ma jirto saasay ku fasireen culimada badankooda alimaamu nawowi se raximah allahu tacaala wuxuu yidhaahdaa markuu soo raro shaaficiyadu inay saa ku tegeen goynta ciradu ay tahay mid makruuha wuxuu yidhaahdaa haddii la yidhahdo waa xaaraana arrintaas sidaa saxdaa kama foga waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam dee si cad buu u nahiyey nahyigana waxaa asalo inuu faa'iideeyo taxriim xaaraantimeyn inuu faa'iideeyo qofka muslimkaa cirada inuu karaahiyeysto u dhibsado maa mar hadduu islaamnimada dhexeeda uu ku ciraystay dhinac kale haddii laga eegana qofka digniin bay u tahay oo waxay calaamad u tahay sida haalibka ama xaaladda u badan tahay taqadum alcumr qofka cumrigiisi inuu horu maray oo dee qofku qof daa inuu noqday marka digniin bay u tahay qofka waxay u tahay xusuusin la xusuusinayo diyaar garow iyo sayqaadasho waana nuur ayay qofka muslimka u tahay yowma alqiyaama saa uu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam waana arrinkaa qofka loogu dembi dhaafi waay waxay naftu jeceshahay ma aha qofku haddii uu ku sabro uu iska daysto in ajar looga qorayo dembina loogu dhaafayo derajena kor loogu qaadayu sheegay nebigu calayh isalaatu wasalaam baabu takyiiri shayb cirada bedelisteedii buu baabiyey bilxinaa xino lagu bedeliyo walkatam geeda katamka la idhaahdo iyo naxwi wa naxwihima kuwa shabaha wa karahat sawaad iyo madow in lagu bedelo karaahiyeysiga la karaahiyeystay markaa markuu sheegay cirada inaan la rifin iyo deynteeda in ajar laga helaayo waxau raaciyey baabkan ka waramaaya taa macneedu inaanu ahayn cirada sideeda ha loo daayo aan midabkeeda la bedelin ee ay bannaan tahay cirada midabkeeda in la bedelo xidhno iyo katam iyo wixii lamida in lagu bedelo asehaatee la diiday in la madoobeeyo can jaabir bni cabdillaahi qaala wuxuu uhi jiya waxaa la keenay oo lala yimi abi quxaafa abu quxaafa waa abu bakr asidiiq radia allahu canhu aabihi yowma alfatxi maalinkii furashadii maka ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa loo keenay wakaana ra-sahu iyadoo madaxiisa aada moodid thuqaama geedkan la idhaahdo wancadka ama soonahda faqaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulki ilaahay wuxuu uhi idhabuu bihi waxaad u geysaan ilaa bacdi nisaa'i dumarkiisii qaar ka mida dumarkii macna maxramka u ahaa ama u dhaxay faltugayiru ha bedesho madaxan sidaan u ciroobay bishayin waxay mariso wuxuu doonayaba ha noqdee wajanibuuhu sawaad madowgana ka fogeeyo ha madoobeynina rawahu اljamacatu ila اlbukhaariya wاtirmidiya xadiidkana wuxuu tilmaamayaa ciradii caddayd in la midabeeyaa inay bannaan tahay midab kastana waa la marin karaa liqowli nabiy faltugayiru bishay laakiin midabka madowga ayuunbuu nebigu calayh الsalaatu wasalaam u diiday wajanibuuhu sawaad imaam muslim saxiixiisa waa ku wariyey laakiin waa intiqaadaan culimada qaarkood oo abu zubayr oo xadiidka jaabir ka warinaya ayaa yihi laysa min alxadiid laakiin shawaahid bay leedahay axaadiid iyo riwaayaat kale u markhaati furaya axaadiid badan baa kusoo aroortay diidmada la diiday madoobeynta waxa weeyaan timaha sheekhuna sheekh muqbilla kitaab buu ka qoray taxriimu asawaad taxriimu alkhidaabi bisawaad uu ku sheegay waxa weeyaan dhowr iyo toban xadiid oo isxoojinaya oo tilmaamaya nebigu calayh salaatu wasalaam inuu diiday timaha in la madoobeeyo madowga la diidan yahayna waa madowga khaaliska ah ee baraxa tiran laakiin madowgii haddii midab kale lagu khaldo midabka kaloo laftiisu muuqdo oo dee madowgii aanu barabixin oo meesha aanu ka saarin markaa dhibaato yeelan maayo wacan moxamed ibni siriina qaala wuxu uhi su-ila waa la weydiiyey anas ibnu malikin can khidaabi rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay midabayntii uu timaha midabeeye baa la weydiiyey khidaab iyo asabqu waa isku mid waa takyiiru lowni shacri baa looga jeeda timaha midabkooda in la bedelo faqaala wuxuu uhi anas ina rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulki ilaahi lam yakun ma ahayn shaaba mid ciraysta ilaa yasiira in yar mooyaane riwaayadka qaarkood labaatan xabo oo ciraa madaxiisa lagama soo helayn buuri walaakina abaa bakri hase yeeshee abu bakr iyo wa cumara bacdahu nabiga dabadii khadabaa timahoodii way midibe midabeeyeen bilxinaay xinay ku midabeeyeen iyo walkatam iyo geedka kale ee katamka la idhaahdo mutafaqu caleyh wazaada wuxuu ziyaadiyey axmedu qaal wajaءa waa yimi abu bakrin abu bakr biabi quxaafa abi quxaafa isagoo wada ilىa rasuuli اlahi salى الlahu alay waslam rasuulki ilaahay buu u keenay yowma fatxi maka yaxmilu isagoo sidaba xataa wadacahu ilaa uu dhigay beyna yaday rasuuli اlahi salى اlahu alay waslam rasuulka ilah ilaa uu hor dhigay faqaala rasuulu llahi salى اllahu alay waslam rasuulki ilahi wuxu uhi liabi bakrin wuxuu ku yihi low aqrarta shaykha odayga haddaad ku dayn lahayd fii beytii gurigiisa la ataynaa waa u iman lahayd maanaa maxaad usoo kaliftaad usoo qaaday inaad iska daystaanaaba guriga ugu tegi lahaay taasina waxay tusinaysaa ixtiraamka iyo qadarinta dadka waaweyne ay mudan yihiin takriimatan liabi bakrin wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaa u yidhi maamuus uu maamuusayo abu bakr fa aslama waa islaamay oo abu bakr muxuu u keenay nebiga uu keenay wuxuu doonayay inuu islaamo nebigu calayh isalatu wasalaam shahaada uu qabto faaslama wuu islaamay walixyatuhu iyadoo garhkiisa iyo wara'suhu timaa madaxiisuna ka thaqaamati ay yihiin sida geedka wancadka la dhaho geed macruufa waddankeena ka baxa oo soomaalidu berigii hore ubaxiisa waxay ka sameyn jireen barkimooyinkaa lagu guri jiray o lagu cabeyn jiray waana geed markaa ubaxiisa iyo caleentiisuba ay cad yihiin adiga jeeraalo meelaha dhagaxale ayuu ku badan yahay sheeda markaad ka aragtana waxaad soconaysaa meesha malaa ari baa daaqaya markuu geedkaasi uu ku badan yahay cadaanka ka muuqda ka faqaamati baad moodeysaa geedka wancadka la idhahdo bayaadan xagga cadaanta oo timo cadaan balayaxa noqdo wada cirooda bay ahayd faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi wuxu uhi hayiruuhuma madaxiisa iyo garhkiisa labadaba bedela oo midabeeya wajanibuuhu sawaada madowgana ka dheereeyo ha madoobeynina waxaa markaa la isku waafaqsan yahay timaha caddaaday in la midabeyn karo waxaa kaloo la isku waafaqsan yahay mujaahidka inay u bannaan tahay isagu inuu madoobeeyaba madow khaalisa hada mustathnaa min annahyi biijmaaci lculamaa culamada waxay isku waafaqsan yihiin ninka jihaadaya dagaalka gelaya inay u bannaan tahay timihiisa inuu madoobeeyo waa si ay markaa gaaladu ugu qaataan inuu yahay nin dhalinyaro oo xooga ay uga baqaan ile oday madaxu caddaada hadduu yahay waxay odhan karaan kani waxba iska caabiyi maayo waa waxaa dhici karta in dhinaciisa looga soo dhaco muslimiinta waxaa kaloo la isku waafaqsan yahay haddii timaha loo madoobeynay litakriir dadka in lagu dago oo gabadh timaheeda ciroobeen baa timihii madoobeyneysa si ay raggu inan dhalinyara u moodaan way ku khaldaysaa hada laa yajuus nebigu wuxu uhi man khashanaa falaysa mina saasoo kale ninka waa nin odaya isagoo odayo haddana guurdoon yahay timii buu madoobeeyey si uu hablaa u khaldo oo ay ugu qaataan inuu yahay nin dhalinyaro weli tima madoob oon ceraysan taasina ma banaano iyadu naha nabiyu sala allahu alay wasalam can ilgarab in la isdago oo shaygu siduu ah si aan ahayn la isugu muujiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa diiday waxaa soo hadhay haddii madoobeyntu aan jihaad aanu sababin sidaas oo kale ujeeddada laga leeyahy aanay ahayn taqriir in lagu dago qof labada xaalood wixii ka soo hadha waa maxalu khilaaf laakiin culimadu waxay u badan yihiin inaanay banaanayn riwaayadan wajanibuuhu sawaadna imaamu axmed raximah llahu tacala saa muuqata wuu saxiixiyey waayo wuxuu yihi waakrahu sawaada liana nabiy yaquul wajanibuuhu sawaad imaam axmed isagoo muxadidkii weynaaya nebigu u tiiriyey riwaayadda timaa in la madoobeeyo anugu waa nacaa bu ui waayo nebigu wuxuu yihi wajanibuu sawaad hadday riwaayaddaasi agtiisa daciif tahayna nebiga calayh salatu wasalaam uma tiiriyeen nebigaas sidaa yihi imaamu axmed raximah llahu tacala ma yidhahdeen marka inuu saxiixiyey bay u badantah xadiid kaleo tiro badan oo u markhaati furaysaana waa jirta وعن cثمان بن cبداللh بن mwهب qاl wxu uhi dklna waanu galay calىa أmi سلمة ayaanu galay faأkرaجaت ilayna waxay noo soo saartay min شhacri النabiyi salى الlaه عليه وsلم timi nebiga wax ka mida nebiguna markaa de waa sii mootayeyba faإida huwa misababa isagoo makhduub mid midabkiisa la bedelay bilxinaa'i lagu bedelay xinaya wاlkatm rawaw أحmed وبن maaja wاlbukhaariyuna lam ydkur ma sheegin bاlxina wa bاlkatm wuxuu sheegay un inay timi makhduub ay ahaayeen inay midabaysnaayeen waayo xadiidkan wuxuu daliilu yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam timihiisa inuu midabeeyo taasina waxay daliil u tahay inay bannaan tahay timaha in la midabeeyo midabka midoobe rasuulku uu diiday mooyaane haddii isagoo kaa yihi anas ibnu malik nebigu calayhi salaatu wasalaam ciraba ma yeelan oo khidaab ma samayn riwaayaadka qaarkoodna dee si cad baabuu u yihi anas bnu malik radia allahu canh wakaana rasuulu llahi mima yukthiru طiib qad ixmara shacru fakana yudanu anahu makhduuba walam yakhdub nebigu udug buu aada isu marin jiray taa waxaa ka dhalatay timihiisu waxoogay casuus inay yeeshaan marka dadka qaar baa u malayn jiray dee inuu midabeeyey mana midabeyn bu hi anas bnu malik saxaabo kalena waxay sheegeen oo anas radi allahu canhu ka badan cabdillaahi ibnu cumar uu ka mid yahay wakadalika abu ramtha wakadalika umu salama radi allahu canha in nebigu calayh salaatu wasalaam timihiisa uu midabeeyey marka anas bnu malik arrinkaa isagu inaanu inaanu nebigu aada u isticmaalin arrinkaa si awgeedna anas aanu ogeyn waman calima xujatun calaa man lam yaclam qofka ogaaday baa marka hadalkiisa la qaadanayaa qofkii shayga aan ogeyn dee warun baanu hayn ta kale tima in la midabeeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam amar baabuu ku bixiyey oo ummadda waa ku dhiirigeliyey oo nebigu in inaanu midabeyn xukunka waxba ka bedeli mayso qowlkiisii baaba la hayaaba iyo amarkiisii oo cad ayaa la hayaa waxaa kaloo xadiidku uu daliilaya in xino lagu midabeyn karo iyo geedkaa kale ee la yidhaahdo alkatam marka alkatam waa maxay alkatam se ibnu xajar uu yihi waa nabatun bilyaman wayukhriju sabqa aswada yamiilu ila alxumra waa geed yaman ka baxa meesha lagu midabeeyana wuxuu ka dhigayaa madow casaan u iilanaysa wasabqu lxinaai axmar fasabqu bihima macan yukhriju bayna yakhruju bayna asawaadi walxumra marka xadiidkan waxaa ku cad in nebigu calayhi salaatu wasalaam labada uu israaciyey labada haddii la ysku daro waxaa ka soo baxaya madow iyo casaan isku jira marka marka horeba madow khaalisa maaha alkatam haddii xino lagu darana axaadiidtan waxay tilmaamaysaa labada nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu israaciyey haddii xino lagu darana madowgiisi wuu sii fasakhmaya oo xagga casaanku u dhowaanaya marka waxaa qura laga faaideysan karaa waxay tahay waxaa la diiday inuu yahay aلsawaad albaxt alkhaalis madowga baraxa tiran ee midab kale aanu ku jirin laakiin madowgii haddii midab kale lagu daro oo midab kalena wax jira uu yahay oo dee isaga laftiisii muuqanaya oo madowgii aanu meesha ka saarin wax dhibaataa ma laha iبن الqayim wuxuu ha ina الnahya can الtaswiid الbaxt waxa laysu diiday waa madowga baraxa tiran faama ida udifa ilى اlxinaaءi shayء aakharu kalkatmi wanaxwihi falaa ba'sa bihi buu dhaha lakiin haddii madowgii lagu daro wax kale oo tusaalaan xini casaaba wax madowoo kale lagu daray wax dhibaataa ma laha kaa isku jirka wax dhibaato u leeyahy ma jirto kan markaa dadku ay maanta aada isu weydiiyeen ay idhahdaan xino balaag ama xinaha madow hadduu madow khaalisa yahe ama magaca xinaa site ama wax kalaa sitee madowga nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday haddiise aanu madow barax tiran aanu ahayn ee midab kale oo isaga laftiisu meesha ka muuqanaya uu weheliyo wax dhibaataa ma laha وعن نافع عن بن cمر أن النبي صلى الله عليه وسلم kاn waxa ylbس mid xidha النicاaل kbh الsibtiya kabaha laga sameeyey haraga la mgdiyey النicاaل الsibtiya wa almasنuucaة min aljild اlmadbuuq kabaha laga sameeyey haragga la magdiyey aladii laysa calayhi shacru haraggaasi ama saantaasi oo wax dhogori aanay ku oolin wayusafiru nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waa huruudeyn jiray lixyatahu garhkiisa bilwars geedka la idhaha buu ku hurd ku huruudeyn jiray isaga laftiisuna waa geed yaman ka baxa wax lagu midabeeyo iyo wazacfaraan kaana ibnu cumara wa cabdillahi bnu cumar yafcalu mid sameeya dalika arrinka rawaahu abu dawuuda wاnasaa-iy midabka markaa asfarka ama hurdigaa in madaxa iyo garhkaba lagu midabeyn karo ayuu xadiidkani uu tilmaamaya iyo timihii in la midabeeyo asal ahaan inay tahay shay jaa-isa وعn أbي dri radي الlه عanه qala wuxu uhi qala rasuul الlahi slى الlه عlيه wasلم rasuulki ilahi wuxu uhi ina أxsana maa shayga u wanaagsan ee hayartum bihi aad ku bedeshaan hada shayba ciradan alxinaau weeye iyo اlkatmu waa xinaha iyo alkatm yani labadaa wada socda si madowgii madowgii uu fasakhmo oo uu noqdo miduu casaan la socdo rawa الkhamsaة وaصaxaxu الtirmidi marka xadiidkaasi isaga kole sheikh اlalbani waa saxiixiyey laakiin sanadkiisu dacfi kama madhna wuxuu tilmaamayaa un in timihii la midabeyn karo waxyaabaha lagu midabeeyana ay ugu fiicantay labadaasoo wada socda xinaha casaana iyo alkatmu oo asal ahaan madowa oo laysku daray si uu meesha uga soo baxo midab midab isku jira oo isugu jira casaan iyo madow وعn أbي هurيرaةa رadي الlه عanه qal wuxu uhi qala rasuul الlahi slى الlه عalيه wasلم rasuulki ilahi wuxuu yihi ina اlyahuuda yahuudiya والنasara kristan laa ysبquun timahooda ma midabeeyaan khaalifuuhum khilaafa idinku haddaad muslimiinta tihiin rawaahu aljamaaعة way xadiidkan wuxuu tilmaamayaa inay suno tahay se culimadu ay u badan yihiin timaha in la midabeeyo gaar ahaan haddii ay ciroobaan oo midabkii markaa caddaanka ahaa la bedelo mukhaalafatu lyahuudna waa shay sunaa watashabuh bihim xaraam in laysu ekeysiyaa ma banaana laakiin in la khilaafa iyadu waa sunna un imaamu axmed raximah اllahu tacala isagu wuxuu ishaarayba arrintaasi inay faral tahayba alkhidaabu huwa cindii kaanahu fardu wadalika ana nabiya qaal ina alyahuuda wاnasara laa yasbuquun fakhaalifuun aniga faral baabuu iila muuqdaa buu yihi in timihii caddaan la midabeeyo waayo nebigu yahuud iyo nasaari wuxuu yihi ma midabeeyaan idinku muslimiinta haddaad tihin khilaafa oo midabeeya lakin ahlucilmigu waxay u badan yihiin inay sunati walaada kathiir min asalaf timahooda caddaan bay kaga tegeen saxaaba iyo taabiciin iyo kuwo kalaba taasina waxay tusinaysaa midabeyntu inay suno un tahay ee aanay waajib ahayn wacan ibni cabaasin qaala wuxuu yihi mara waxaa soo maray cala nabiyi sala اllah alay slam rajulu nin ninkaasi oo qad khadaba timihiisii midabeeyey bilxinaayi xino ku midabeeyey faqaala wuxu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ma axsana hada la wanaagsana waxaa uu sameeyey famara waxaa soo maray aakharu mid kale qad khadaba timihiisii ku midabeeyey bilxinaayi xinaya walkatm iyo geedka alkatm la yidhaahdo faqaala wuxuu yihi haadaa kan baa axsanu ka wanaagsan min hada kaa manaa ka xino qura mariye waxaa k kasii wanaagsan ka xino iyo katm isku daray famara waxaa soo maray famara waxaa soo maray aakharu mid kale waqad khadaba xaalo uu timihiisii ku midabeeyey bisufrati huruud qaala wuxuu yihi hada kan baa axsanu kasii wanaagsan min hada kulihi kaa hore loo soo sheegay oo dhan rawaahu abu dawuuda wabnu maaja xadiidkuise waa daciif oo xumeyd ibn wahb alqurashi baa sanadkiisa ku jira munkar xadiida wakadalika maxamed ibn طalxa alkufi wakaiir اlkhaطa arrimaha markaa xadiidku uu tilmaamay dhammaantoodba waa banaayeen xino qura in la mariyo hada ma facalahu cumar radi allahu canhu in xino iyo katm laysku daro nebiguna waa sameeyey taa abubakarna waa sameeyey sufro in la mariyo huruud la mariyo sida xadiidka ibn cumar ku timi waa arin nebigu alayh الsalaatu wasalaam uu sameeyey laakiin axaadiidu waxay tilmaamaysaa in alxina alkatm in la israaciya inay fiican tahay nebiguna alayh الsalaatu wasalaam uu israaciyey وعن أبي رمثة قال وxu hi كان النبي صلى الله عليه وسلم نبgu wuxuu ahaa يkdبu mid midabeeye timihiisa بالxinaaءi ku midabeeye واlktm وkaana waxaa شhacru timihiisu yblغu kuwa gaadha katifayhi degtiisa aw mankibayhi ama garbihiisa rawahu أحmed وفي لفظ لأحmed والنسائي وأbي dاud أتytu waxaan u imi النبي صلى الله عليه وسلم maca abi anoo aabahay la socda وlah lmة iyadoo nebigu calayh isalaatu wasalaam uu leeyahay timo garbaha u gaadhaya timahaasi oo limadaasi oo biha iyada uu ku sugay uu marsan yahay radcun dhoob dhoobkaasoo min xinaain xino xaggii ka ahaaday manaa xino lagu dhoobo deetana uu midabeeyey radcun bilcayni اlmuhmala ay ladkun dhoob yuqaalu bihi radcun baa la idhaahdaa waxbaa ku dhooban min damin dhiiga aw zacfaraanin ah marka wixii meesha lagu midabeeyo ayaa radci la yidhaahdaa marka xadiidkana wuxuu tilmaamaya nebigu calayh الsalatu salaam timihiisa uu midabeeyey anas bnu malik markuu arrinkaa diidayna ogaan la-aan bay ka dhalatay inaanu nebigu badsan jirin un bay taasi daliil u tahay maadaama nebiga calayh الsalaatu wasalaam ciradiisu ay yaraydba markuu geeriyooday in la ysku daro xinaha iyo alkatmu inay tahay sida fiican nebigu calayhi salaatu salaam inuu lahaa timo dheer oo ilaa garbaha u gaadha waajibna maaha taasi sunno cibaadana maaha oo caadadii qowmkiisa islaamnimada horteed baa sidaa ahayd inay raggu timaa la baxaan markaa nebigu sidaa wuxuu u yeelay muwaafaqata licaadati qowmihi caadadii iyo dhaqankii qowmkiisa oo waafaqay sidii hore dee jirtay ayuunbuu kusii socday marka lama odhan karo arrintaasi waa sunne ilaahay loogu dhowaado oo cibaado ah lama odhan karo bal waxay ku xidhan tahay qofka caadada qoomkiisa haddii caadada qoomkiisu ay tahay inay raggu timaa la baxaan wax dhiba male inuu timaa la baxo haddii caadada qoomkiisu ay tahay raggu inaanay timaa la bixin oo ninka timaa la baxa loo arkayo nin dumarka isu ekeysiiyey ama gaaladaba isku shabahay markaa ma banaana oo nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa lagu waafaqayaa inuu caadada qowmkiisa uu ilaalin jiray inta aanay shareecada ka hor iman emaa waxaa lagu waafaqayaa aaxaadu caadati qowmihi qoomkiisa qodobadii caadada u ahaa oo qoomkiisa qodobadii caadada u ahaa haddii caadada qoomkaaga ay khilaafsan yihiin oo adigu aada samaysa nebigii kuma adayna nebigi waad khilaaftay oo nebigu wuxuu ku dadaali jiray caadada qoomkiisa inuu waafaqo intaanay shareecada ka hor iman adiguna caadadii qowmkaaga maad waafaqine caadadii qowmkii waktigii nebiga joogay ayaad waafaqday wahada laysa bisaxiix taasina sax maaha baabu jawaasi itikaadi shacr timo in la yeesho banaanideeda ayuu u baab yahay wa ikraamihi buu u baabiyay timihii in la wanaajiyo waistixbaabi taqsiirihi iyo in la gaabiyo timi aanay aada u dheeraan sunaynta la suneeyey markaa dhowr qodob baa istaba yaala qofku inuu timo la bixi karo waa qodob timihii haddii uu la baxo inuu hagaajiyo uu nadiifiyo oo uu dhaashiyo iyo timuhu inaanay aada u dheeraane sida fiican ay tahay inuu iska gaabiyo can caishata radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana shacru rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay timihiisu waxay ahaayeen fowqa alwafrati timaha aan madaxa ka tallaabin ama aan ka degin kuwa ka kororsan wa duuna aljummati timaha madaxa ka degay ee ilaa dhagaha gaadhay ama ilaa garbaha gaadhay kuwo ka yar bay ahaayeen macnaa labadaasay udhexeeyeen alwafra iyo aljumma qaala lmusanif alwafratu waa ashacru waa timaha ilaa shaxmat اludun ilaa dhegta dacasheeda gaadhay haddii ay madaxa un ku kooban yihiin wafro waa la ydhahda hadday in yar madaxa ka daadegaanna wafro waa la ydhahda faidaa jaawazaha haddii timu ay dhegta dhaafaan fahuwa limatu wey faidaa balaga almankibeyn haddii ay labada garab gaadhaan fahuwa aljummatu jumma ayaa la ydhahdaa markaa timaha nebigu wafro iyo jumma ayay udhexeeyeen marka maxay ahaayeen lima waana sida xadiidka hore ku cad ataytu nabiya maca abi walahu limat biha radcu min xinaa وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان wuxua yadribu shacru miday timihiisu gaadhaan mankibay labadiisa garab marka xaalada ayaa kala duwanaa maray timaha nebigu calayhi salaatu wasalaam ahaayeen lima oo madaxana ay ka degeen garbahana aanay gaadhin iyo maray garbaha gaadheen oo laba xaaloodoo kala duwan labadan xadiisba waxay tilmaamayaan maanaa timaha in lala baxaa inay tahay shay jaa-is oo nebigu calayhi salatu wasalaam timaha ula baxay timi waa la daysan karaa wfii lafdi kana shacruhu nabiga calayh salaatu salaam timihiisu waxay ahaayeen rajulan kuwa dhexdhexaada bay ahaayeen laysa biljacdi kuwa adag oo adeeg awgii laalaabay may ahayn wasabti manay ahayn kuwa aada u jilicsan oo timaha caajimtu siday u badan yihiin aan afaariqada aan ahayn timaha jiifa bayna uduneyhi wa caatiqihi labadiisa dhagood iyo degtiisay udhexeeyeen timiisu xagga dherarka akhrajaahu waliaxmed wamuslimi kaana shacru timiisu waxaan ilaa ansaafi uduneyhi ilaa labadiisa dhagood kala barhkooda kuwa gaadha وعn abi hurayrata radi الlahu canhu ana nabiya salى الlahu alيه wasalam qaala wuxuu yihi man kana lahu shacru qofkaa timale falyukrimhu timihiisa ha hagaajiyo rawahu abu dawuud waana xadiis صaxiix falyunadifhu bilgasli waliyusayinhu waliyudahinhu timihiisa ha nadiifiyo ha maydho timihiisa ha wanaajiyo ha qurxiyo oo yaanu basaas ku dilina timihiisa ha dhaashiyo oo ha subko waayo qofka haddaanu timihiisa hagaajin suuro foolxun buu yeelanaya oo suuradii shaydaanka shabahda waxaana dhacaysa dee nafuhu inay ka didaan وعn cabd للhi بn mغfl qaala wuxu uhi nahaa rasuul الlahi salى الlه عalيه waslam nebigu waa nahyay can الtarajuli feedhashadii ama shanlaysigii ilaa giban in maalin dhaaf loo shanlaysto mooyaane imaam axmed wuxuu ku fasiray algibu inuu yahay tarjiil الshacri ywma wa tarku tarjiili ywma in maalina la feedho maalina feedhistiisa laga tago rawa khamsatu ila bna maaja wasaxaxahu atirmidi waa yahay axaadiida hore markay tilmaantay timi in la hagaajiyo wuxuu sheekhu ku xigsiyey xadiidkan tilmaamaya inaan shaqo iyo camal laga dhigan timaha ka shaqayntooda gaar ahaan raggu waayo dumarka ayaa arrintaasi shaqadooda ay tahay waman yunashau fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami gayru mubiin marka ninku hadduu timihiis un ka shaqeeyo oo garhfeed un isdul hayo muraayadna uu ishor hayo wuxuu yeelanayaa jirkii dumarka oo kale ee jilicsanaa aan adkaysi u lahayn howlaha adag ee ragga sugaya walihaada ragga waxaa laga rabaa ragga muslimiinta inaanay xagga jiljilayca dumarka la mid noqon ay noqdaan rag ad adag oo howlkar leh wax qaban kara oo gacanta ka shaqayn kara لهذا buu ohan jiray cmر بن الخطاب رadي الlaه عanه ikshawshanu tamacdadu ad adeyga ku dadaala jidhkiinu jidh adag inuu noqdo macd ninkii la odhan jiray isu ekaysiyo nin markaa jidh adag ahaa nebigu عalيه الصلاatu وsلام xataa wuxuu tilmaamay badaadada in raaxada iyo isqurxinta tirada badane dee nafta mashquulinaysa in laga taga inay iimaanka ka mid tahayba in albadaadata min aliimaan ina albadaadata min aliimaan marka timi waa la hagaajinayaa waa la nadiifinayaa marka ay xaaja keento xataa ha noqoto maalin walba eh laakiin iyadoo xaaja aanay keenin oo timi nadiifinna uma baahna feedhisna uma baahna iyo shanlayn in maalin walba qofku uu feedho oo uu ku mashquulo ayaa xadiidkan waxa weeyaan uu diidaya marka labada arrimoodba waa la iska ilaalinaya timihii in laga shaqayn waayo sida maanta ay sameeyaan dhalinyaro fara badan oo arrinka noocaasa gaalada kaga daydo oo timahooda timihii shayaadiinta aad mooday timo raamaystay oo laalaabmay oo isku dul tuulmay oo uskagaystay oo aan la feedhahayn oo la shallaynahayn waa arrinkii nebigu uu diiday markuu arkay rajula haa'ir الra's in madaxiisu uu taagan yahay oo timihiisu ay sidii ooda taagan yihiin nebigu wuxuu yihi ama yajidu hada maa yusakinu bihi shacrahu warkani timihiisa wuxuu ku ku fadhiisiiyo oo uu ku dejiyo miyuu waayo maxana wuxuu mariyo deetana uu feedho timihiisii uu waxa weeyaan seexiyo waxay timahan sidaa u taagan sidii oodoo kale imaamu axmed iyo abu daawuud iyo nasaa-iyo ayaa wariyey marka arrinkaa maanta dhalinyaro badan ay sameeyaan waa arrinkaa nebigu calayh salaatu wasalaam uu diiday walaysa hada min akraami shacab timaha hagaajintoodii iyo wanaajintoodii iyo ka shaqayntoodiina arrinta noocaasi ka mid maaha dhinac kale haddii laga eegana waktigan aynu ku jirro dee arrintaasi waxay ka mid tahay min atashabuh bilkufaar gaalada weliba noocyada liita ayaa sidaa yeela dhalinyarta sidaa samaynayaana dee iyaga ayay kaga dayanayaan wacan abi qataadata anahu kaanat la waxaa usugnayd jumbatun baa usugnayd timo garbaha gaadho dakma oo aada u weyn fasa'ala nabiya sala allahu alay wasalam nebiga ayuu weydiiyey faamarahu nebigu wuxuu amray an yuxsina ilaaha inuu wanaajiyo o an yatarajala inuu feedho kula yowmin maalin kasta rawahu nasaa-i xadiidkan dacfi baa sanadkiisa ku jira maxamed ibnu munkadir ayaa abu qataade ka warinaya walam yasmac minhu talo waxaa la isku khilaafay fii waslihi wa irsaalihi wasaxiixu anahu mursal inaanu sanadkiisu xidhiidhsanayn baa sax matnigiisana iskhilaaf baa ku jira riwaayaddan waxay tilmaamaysaa maalin walba inuu feedhan jiray riwaayad kalena waxay tilmaamtay anahu kaana yatarajalu yowman bacda yowm oo xadiidka marfuuca ayay waafaqday ee tilmaamaya maalin walba inaan la feedhan ee laga maalinboodo feedhashada haddii uu ansixi lahaana waxaa lagu fasiri lahaa sida xadiidka hore markaynu maraynay ba aynu tilmaanay man ixtaaja ilaa dalika qofka timihiisa hadday u baahan yihiin maalin walba inuu feedho oo hagaajintoodii taa ay ku xidhan tahay isagu maalin walba waa feedhi karaa laakiin qofka timihiisa aanay u baahnayn ay kuma filan tahay inuu sidaa gacmihiisa uu ku yidhaahdo ama biir sidaas uu u mariyo ayaa la diidayaa inuu maalin walba timihiisa waxa weeyaan uu feedho oo uu ku mashquulo allahu aclam waxka bilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira